waxaa magaalada garowe ee xarunta dowladda puntland dhawaan kusoo gabagaboobay tartankii ciyaaraha puntland oo oo ay ka qayb galeen inta badan ba dhammaan gobolada puntland sidoo kale tartankaasi waxaa ama ciyaaraha gobolada puntland waxaa waxaa isna lagu qabtay garoonka weyn ee miraaware magaalada garowe tartanka orodada puntland oo kasoo qayb galeen dhammaanba orodyahaano kala socday gobolada puntland haddaba magaalada haddaba waxaa kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad baa ka galay tartankaasi cabdinaasir maxamed faarax oo ka mid a oo ka mid a dadka deegaanka ama kasoo jeeda gobolka cayn gaar ahaan degmada ceegaag oo asar ahaan uu kasoo jeedo cabdinaasir ayaan khadka teleefonka ee magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland kula xiriiray ceegaag online ayaa weydiisay inuu faahfaahin ka siiyo sida ciyaarahaasi ay u dhaceen orodada puntland cabdinaasir sidee maqlaysaa
iyada kumaqlaya cabdinaasir waan waxaad ka qayb gashay tartankii orodada puntland ee ahaa kun iyo shanta boqol ee mitir iyo afarta boqol ee mitir orodkaasi sida u dhacay bal faahfaahin naga siiyey sida loo soo agaasimay
orodkaas haddaan walaal faahfaahinkaas iyo aada iyo aad si wacan baa loo soo agaasimay waxaana qabatay wasaaradda isboortiga maalintii ugu horreysay waxaa la qabtay orod ah kun afar boqol oo mitir ah orodkaas maalinta waan ka baqday oo aan dee haysan ma geli kartid oo dee meesha markaana igu horreysay waayo aragkana kuma ahayn orod horay aan usii galay orodkii labaad wuxuu noqday kun iyo shan boqol anigu oo marka horena isboorti ahaan meesha u yimid aan ka qayb galay kun iyo shantii boqol waan ku guulaystay adadkeysi ba lagu kala hareeyay wuxuuna ahaa laba iyo toban wareeg iyo badh marka kaalinta labaad ayaan galay marka ma laba iyo toban wareeg ayaa ayaad orday kadibna waxaad ku guulaystay kaalinta labaad saamiya
ha kaalinta labaad laba iyo toban wareeg iyo bar buun ahaa ma garat cabdinaasir cabdinaasir maxamed faarax cabdinaasir guufow imise qof ayaa kula tartamayay orodkaasi aad dabcan kaalinta labaad mutaysatay ee abaalmarintan aad ku heshay
orodkaa waxaa igula tartamayay dhowr dhalinyaro oo dee oo ilaa ilaa sir qof ahaana dee aan dhiyaasi karo
yaa kasoo qayb galay xafladii orodkaasi ama goobtii ka dhaceysay yaa kasoo qayb galay oo yaa goobjoog ka ahaa
waxaa kasoo goobjoog ahaa magaalada wasiirada duqeyda wax walba dhalinyarada oo aada iyo aad oo laga soo qayb galay oradaadka maalinta xafladda dabcan waxaa la odhan karaa guul weyn ayaad usoo horeysay degmada ceegaag ee aad kasoo jeeday iyo guud ahaan gobolka caynba sidoo kale waxaad kaalinta koowaad cabdinaasir gashay sida wararka naga soo gaaraya garowe ay sheegayaan inaad qaaday tartanka afarta boqol ee mitir isaga sidee u dhacay tartankaasi yaa kula tartamayay bal isna faahfaahin naga sii
taas laftigeedaan faahfaahin naga siiyo isla siiyoo kale unba waxaana igula tartamayay lix qof aad iyo aad orodkaasna wuxuu ahaa orod fagaxa oo dee fagaxa lagu kala haraya xawli ah oo afar boqol oo mitira afartaa boqolna wanka ayaan galay waana alxamdulilahilahay waan ku mahadnaqaya alxamdulilah cabdinaasir oo laba orod iyo aad runtii aad ka qayb gashay guulna wana waad soo hoyeysay oo deegaanka aad kasoo jeeda dhinaca hawdkaaba guul ayaad usoo hoyeysay bilado ama abaalmarino ma ma lagu guddoonsiiyey oo wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada isboortiga puntland ma ka heshay sideese tartankaasi farxad intee lag ayaad aad dareemeysay markii tartankaasi aad midna ko kaalinta koowaad gashay midna kaalinta labaad gashay
aada iyo aad farxad weyn ayaan dareemaya horta waxaa meesha laisku baraarujinaya oradkii koowaad buu ahaa biladiya waxaana inta naloo magacaabay kollay nalama siin iminkana waxba ma hayno in lala siin doonaana war ma hayno laakiin lacag waa nala siiyey oo abaalmarin nalaku siiyey ma garat
farxadaada intee intee lagayaad farxad dareemaysay bal markale dhegeystayaasha u sharax farxad intee lagayaad dareentay markii aad aad ku lagu aad ku guulaysatay tartamadaasi iyo aad sida wacan uga qayb qaadatay
qof walba markuu wax ku guulaysto kalley farxadiisa aad ayay u sareysaa boqol kiiba boqol maalinta markaan gelayana waan naxsanaa markaan kasoo baxayna anoo faraxsan baan kasoo baxay ma garat cabdilaa sirow dadweynaha ku dhaqan guud ahaanba madaqada puntland gaar ahaan gobolka caan iyo degmada ceegaag waxay isweydiinayaan inaadan horay aadan tartamo caynkan oo kale aadan ugu qayb geli jirin xagee tartankani ma kii kugu horreeyba mase horay ayaad goroomada kale ee deg ku yaala buuhoodle iyo ceegaag aad aada uga orday o aad aad aad ma markii ugu horreysay cabdinaasir inaad tartanka caynkan ka qayb gasho
ha markii ugu horreysay aan tartan oradaada aan ka qayb galay igu xooganaa aadaan u orda u ahaa marki horen waxaan ahaa wiil dhalinyaro iska day sport iyo ade furfuran baan ahaa ni furfuran marka orodkaan ka taglayna waa nigeystay inaan qaadayo sina u naxsanaa ma garatay waana ku guulaystay alxamdulilah n cabdinasir iminka waxaad ku sugan tahay magaalada garowe aad waxaanad u warramaysaa cegaag online oo ah shabakada wararka caalamka iminka loo sodhan karo uga caalamisan maxaad usoo jeedinaysaa saaxiibayaashaada ku dhegeysanaya dadka ehelkaaga ah qaraabadaada ah maxaad usoo jeedinaysaa ugu dambeyntii
aada iyo aad iyaguna maalintaan oradaadka gelayay waana lasoo wada hadlayay soo duceeyaana aada soo duceynay waana ku guuleysta iyagana ilaahay waa waxayna waan ugu baryanaa mahad iyo caafimaad wanaagsan waana kheyr baana iyagana sidoo kale cabdinaasarow markii aad ku guulaystay tartankaas haddaan su-aal kale oo kuweydiiyo wasaaradda warfaa wasaaradda aan aan idhaahda shaqada shaqaalaha dhalinyarada isboortiga cid ma kala kulantay mas-uuliyiin ah oo aa ku qaabishay ilaa iyo imika ma jiraan
ha ilaaha imika waa laga qaabilay waxaana laygu qaabilay inaan orodyahan noqdo sanadkan iminka bilahan soo socda inaan tababar imikan oo ku jiraa bilahan soo socda waxaan jecel laha in puntland nalaga macsuumiyo jabuuti orodyahanka aan ka qayb galno ma garan arrintaasi bal mar kale faahfaahin naga sii yaad is aragteen yaad ka yaad iska aragteen wasaaradda dhaafinta yaad iska aragteen wasaaradda sportiga
wasaaradda isboortiga horta raggii wasaaradda isboortiga waan sharagna in kastana magacyadooda garanayn raallin ayaga noqdaan laakiin hadeerna aroordeel waan aalamisaynaa waxaana naloo qorsheynayaa jabuuti orodyahanka jabuuti inaan ka qayb galno oo laga macsuumeeyey gobolka puntland
adiga yaa kugula socda oo kale jabuuti iyo isu raacsan oo yaa kamid a adiga iyo yaa kula tegaya
wa dhalinyaro badan waan hadeer meesha aan de inkastaan ka cusba dhalinyaro badan magacyadooda qaar hayo waa ku jiraan laakin aad ban badan nahay misa ilaa ilaa shan iyo toban qof baa nahay misa gaadhaa gobolada puntland bay kasoo wajeem kasoo wajeedeen miya dhammaantood
ha gobolada puntland ayay kasoo wajeedaan dhamaantood cabdinaasir ow adiguma waxaa tahay wiilka keliya ee gobolka cayn iyo guud ahaan gobolka soolba lagu casuumay inuu tartanka jabuuti loo qaado tababarku imika uga soconayo miyaa tahay wiilkaas nusro kalaa jira
may anugu gobolka cayn baan ka socdaa laiguna macsuumay gobolka soolna wiil baan ka socdaa marka ani gobolka cayn baan ku qoranaya marka ma labadiina keliya ayaa wadanka jabuuti loo qaadayayo oo laydii onqoonsaday inaad tihiin ragga ugu oradka badan gobolada puntland
may horta aniga wiilkaas waa wiilkaasan laba tir wanku galay ana tuwan baan galay marka labadaaas de aragtida nooma haysaa iminka laakin dad badanna waa la doonayaa de ordo meesha waa laga rabaayo de waa la ururinayaa marka dambana de oradaas waa la qabanaya hadeerna caalamitaaya noo socoto marka waan ku rajo weynaa inaan kuwaana kasii qayb galno oradaadka aadka marka iminka wasaaradda ayaa ku qaabishay garowaana kasina soo maaha
ha wasaaradda qabsan kara garoowe ayaa garoowe ayaan joogaa oo iyaga ayaa idinku yiri alamiiteeya inta dibadda laydin qaadiyo saas miya mudane
ha iyaga iyo alamiitayaalka ku jooga waxaana siin orodyahanka puntland ayaanu qorana imika cabdi naasir runtii kaalmo fiican ayaad gashay dadkuna aad bay usoo dhaweeyeen kaalmahaagaasi raje inta ayaad ka qabtaa inaad sii wadan doonto inaad cayaarahan ama tartankan ordada aad kaalmaha koowaad iyo kaalmaha labaad kasii geli doonto
inta orod socdo waxaan jeclaha inaan ka qayb qaato oo meeshan orodkan aan rajo aan ka gaadho ma garat
marka maxaad leedahay tartanka in waan sii wadayaa lakinse dhinaca kubaddana waa taqaanaayo ciyaaraha dhinaca kubadda waad la ciyaarta dhalinyarada marka labada iminka keebaad usii waxaad leedahay tartanka orodada aad sii wadid mase dhib ayaad ugu noqon doontaa ciyaarihii kubadda aad ciyaar ka ciyaari jirtay
ciyaaraha kubadda aad ayaan marka hore aan isboorti ahaan baan iminkana orodyahan baa layga dhigay maadaama orodyahan waxaan ku rajo weynaa inaan orodka xoogka saaro aan fiican aan kasoo baxo
waa tahay cabdilas dhinaca wasaaradda markaan kasoo kacno garow waad sugan tahay dad badan waxaa noo sheeganay sartin dad badan oo xildhibaana iyo wasiiro kasoo jeega kasoo jeeda deegaanka buuhoodaba dadkaasi niyad intee lagaya kuu sheegay farxadsi intee la kugeliyeen
aad iyo aad qofka maalin habeenkii maalinta aan orodka qaaday habeenkii oo dhan waa lasoo wacayay wixii dad aan isgaranay cayn wixii ka socday wixii garoowa joogay waa ii taaniyadeynayeen wayna igu faraxsanaayeen aad iyo aad waa kaani waxaan badgelaysaa saa usii wadaayalaan murugo fiican ayay isii waxaynayen
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir maxamed faarax cabdinaasir goofe oo kamid ah oo kamid ah isagu orodyahanadaas loo aqoonsaday inay kamid noqdaan orodada puntland oo haatan ku sugan magaalada garowe ee xarunta dawladda puntland oo maanta u waramayey ceegaag online isagoo ku sugan magaalada garowe cabdinaasir iminka ayaa waxaa loo qaadayaa wadankaasi jabuuti waxaana iminka marti u yahay wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada ee isboortiga ee puntland